بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وحان كده حجرني سورة الفتح mushrikiintii qoraysh oo nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam u diiday baytullaahi alxaraam inuu siyaarto arrimahoodii ayaan ka hadlaynay marka xaalkooda buu ilaahay aayaddan ku sifaynayaa id jacala aladiina kafaruu darafka oo id jacalada ah ficil meesha ku qadaran ayaan ku xidhaynaa wadkur xus oo ka sheekeen nebiyulaahi moxamedow id wakhti xus oo ka sheekeen jacala aladiina kuwii ay yeeleen kafaruu gaaloobay fii quluubihim laabtooda dhexdeeda ay yeeleen oy ku rideen alxamiyata isla weyninka iyo kibirka iyo anafada ay ku rideen xamiyata aljaahiliya jaahiliyadii kibirkeedii isla weyninkoodii wakhtiga ay quluubtoodii ku rideen bal wakhtigaa ka sheekay buu allah leeyahay subxaanah wa tacaala fa anzala allaahu allaah markii ay quluubtoodii kufaarta ay xamiya aljaahiliya yeeleen fa anzala allaahu allah wuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisii ayuu soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa oo nebiyulaahi moxameda calayhi salaatu wasalaam ayuu ku soo dejiyey wa cala almu'miniina mu'miniintii dushoodana sakiinadii wuu ku soo dejiyey oo lama aynan qaabilin wixii xumaa ee mushrikiintu ay sameeyeen mucaamaladii xumayday mu'miniinta kula dhaqmeen ma aynan la qaabilin ayadoo kale laakiin way sabreen sakiinadoodii iyo xasiloonidoodii ayuu allah siiyey subxaanahu wa tacaala wa alzamahum allaah wuu u dooray oo wuu ku khaas yeelayoo waa laasimiyey wey mu'miniintii nebiyulaahi moxamed iyo mu'miniintii kalimata taqwa alla ka baqidda alla ka cabsiga kelimadiisii ayuu laasimiyey oo kuwa yacni u la gooniya ayuu ka yeelayoo rabbibaa u dooray weeye wa kaanuu waxay ahaayeen nebiyullaahi moxamed iyo mu'miniintii axaqa kuwa mudnaasho badan biha kelimadaasoo kelimatu taqwaa ah kuwa ugu mudnaashaha badan dadka ugu habboonida badan ayay ahaayeen wa ahlahaa ahalkeediina way ahaayeen dadkeediiba kelimaddaa dadkeedii ayagu ayay ahaayeen weeyaan wa kaana allaahu allah subxaanahu wa tacaala caliiman allihii cilmi laho shay kasta kulligii og oo cilmi ku koobay wey caliiman allihii og wey bikulli shayin shay kasta kulligii allaah axad og oo cilmi ku koobay weeye allah subxaanahu wa tacaala marka id jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiya xamiyat aljaahiliya waxa weeye aladiina kafaruuda baan faacilkii jacalo ka dhigaynaa faacilkii jacalo baan ka dhigaynaa iyaga weeye dadka qalbigooda ku riday alxamiya aljaahiliya ayagaa qalbigooda geliyey marka xamiyada waxaa la yidhaahdaa xagga luqada marka ay culummadu tacriifiyaan waxaa la yidhaahdaa waa alanafa alxamiyatu alanafatu baa la yidhaahdaa markaad tidhaahdid fulaanun duu xamiya ninkaa hebel la yidhaahdo waxaa weeye duu xamiya ay duu anafatin wa qadab yacni waxa weeye qof isla weyn oo kibir badan oo yacnii waxa xun uu ku jiro u caroodo weeyaan baa la yidhaahdaa marka jaahiliyada hadda ilaahay uu sheegayna xamiya aljahiliyana الجاهلية وحال هذا أصلا ما كان عليه العرب قبل الإسلام من الضلالة والجهالة وحي أي عربت واقف ركجر جرين قبل الإسلام أي لقن كأوأها أو جاهلية إيا الضلالك إيا باردي كاسا لوجيدا الحمية الجاهلية marka jacalada hadda bimacnaa jacala culammadu waxay leeyihiin macnaheedu waxa weeye almuraadu biljacli hunaa wa alilqaa'u wey yacnii quluubtoodii bay ku rideen iyagaa ku riday baa loo jeedaa qalbigoodii bay xamiya aljaahiliya ayay ku rideen saasaa la leeyahay marka xamiyadan oo xamiya aljaahiliya oo qalbigooda ay yeeleen waa maxay waxay leeyihiin mufasiriinta markii suhayl ibni camrin nebiyulaahi muxamed ou heshiiska la gelayay sulxiga ay gelayeen waa tii uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad qortaa bismi illaahi araxmaan araxiim waa tii uu diiday araxmaan araxiim ou diiday waa alxamiya aljaahiliya ou yidhi waxaad qortaa bismika allaahumma waxaa ka mid ah alxamiya aljaahiliya markii uu nebiga qoray calayhi salaatu wasalaam muxamadun rasuuluullah haada maa saalaxa calayhi muxamadun rasuuluullah qor markuu yidhi ayuu yidhi inaad rasuul tahay haddii aad rasuul tahay anigu rasuulku uma aqaanee haddii aad rasuul tahay kulamaba dagaalameen ee waxaa qortaa magacaada iyo magacii aabbahaa qor waa xamiya aljaahiliya nebiyulaahi moxamed ay u diidaan risaalada ay u diidaan iyo rasuulnimadii waxaa xamiya aljaahiliya ka mid ah inay ka hor istaagaan asaga oo rasuul ilaahay ah iyo dadkii mu'miniinta ahaa ee axaqu nnaasi bilbeyti ahaa inay beytka ilaahay ka hor istaagaan oo kacbadii ay u diidaan oo yidhaahdaan geli maysid ayadoo ay xataa wakhtigii ay jaahiliga ku jireen cid walbaa kulligii aanan qof laga hor istaagayaa uusan jirin loo oggolaa taana waa alxamiya aljaahiliya wey nebiyulaahi moxamed iyo mu'miniinta inay u diidaan inay cumraystaan oo soo siyaartaan baydkii ilaahay diiddadaa lafteeda waa alxamiya aljaahiliya weeyaan marka naftoodii ayay waxay quluubtoodiibay waxay yeeleen xamiya aljaahiliya waa arrimahaasoo idil baa loo jeedaa weeyaan id waqti xusuuso udkur xusnabi maxamadow id waqti xus oo ka sheekee jacala aladiina kuwii ay yeeleen kafaruu gaaloobay fii quluubihim laabtooda dhexdeeda ay yeeleen alxamiyata isla weyninka iyo kibirkii ay yeeleen xamiyata aljaahiliya xamiyata aljaahiliyadan alxamiyadaasaan ka bedelanaynaa xamiyata aljaahiliya ay yeeleen jaahiliyadii yacni xanaaqeedii iyo isla weyninkeedii iyo kibirkeedii ay quluubtooda yeeleen bal wakhtigaa ka sheekee baa la leeyahay marka ay muslimiintii intaa ku sameeyeen haddana muslimiintii nabiyulaahi moxamed iyo asxaabtiisii xasiloonidiisii buu ilaahay ku soo dejiyey tuma'niin uu siiyey faanzala allaahu allah wuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisii ayuu calaa rasuulihi rasuulkiisa dushiisa ku soo dejiyey wa cala almu'miniina mu'miniinta dushoodana wuu ku soo dejiyey sidaa darteed mu'miniintii yacni ma aynan la qaabilin mushrikiintii wax alla wixii xumaayo xaggooda ka imaanayay ma aynan la qaabilin wax la mid ah bal waxa weeye way sabreen heshiiskii oy arkayaan inuu daahirkiisa ayagu dhibayo ayay aqbaleen oo rasuulkiina ay ateeceen calayhi salaatu wasalaam marka arrintaas waa sakiinada ilaahay uu siiyey iyo xasiloonnida wey waxay culammadu ku fasiraan tuma'niinada halkani waxaa loo jeedaa waa alsukuunu ila alxaqi xaqa oo loo xasilo oo xaqa la raaco nebiga laga dambeeya calayhi salaatu wasalaam yacni taasaa loo jeedaa iyo inay sugnaadaan althabaatu waashajaacatu cinda alba's dagaalka marka la joogo inay dad deggan oo habaat laho sugan inay noqdaan arrimahaasoo dhanba waa la yidhaahdaa walidaalika way sabreen shuruudiina siday ahayd bay u qaateen ayagoo aanan maaragtay يعني محل يرهده مشركين توحي سميين وكلا ألا قابلين بي هدنا أقبلين مدام الرسول كأسه قاضي صلوات الله وسلامه عليه مركب فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم يعني ألزم ذلك وحلو جيدا أي خصهم واختار لهما لو جيدا الله وأدورتي وونكو قوني إليه ولازمي كلمة التقوى nabiga iyo mu'miniintii alla ka cabsiga kelimadeedii ayuu allah yani laazimiyey subxaanahu wa tacaala oo u doorayo oo ayagu ku gooni yeelay weeyaan kelimata taqwa marka maxaa loo jeedaa iyadana kelimatu taqwa mufasiriintu laba macnoba way ku sheegaan macnaha koobaad in la yidhaahdo waxaa loo jeedaa waa kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah kelimadaasi ayay laazimeen oo rabbi u doortay xuquuqdeedii inay ilaaliyaan inay waxay keensanaysa muqtadayaadkeedii u istaagaan ayuu rabbi laazimiyey subxaanahu wa tacaala kelimadaas laa ilaaha ila allah oo kelimatu tawxiida ayuu rabbi laazimiyey macnahaas oo macnaha koowaad ah in badan oo mufasiriintii salafka ka mida ayaa ku fasirayso saxaabadoo kale waxaa ka mida culummada mufasiriinta ku fasirtaahi cabdulaahi bni cabbaas iyo cabdulaahi bni cumar ibni alkhadaab radia allaahu canhumaa ayaa ka mid ah wey culummadii taabiciintana waxaa ka mida maarata mujaahid waxaa ka mida cataa ibn abi rabaax waxaa ka mida saciid ibnu jubayr waxaa ka mida qataada raximahum ullah iyaguna sidaasoo kale bay ku fasiraan weeyaan macnahaas kelimatu taqwa kelimadaasaa loo jeedaa waa macnaha koobaad wey waa kelimatu tawxiid wey macnaha labaad oo culummadu qaar ay ku fasiraan kelimatu taqwa waxaa loo jeedaa alwafaau bilcahdi waalhabaatu calayhi ballanta oo la galo oofinteeda la oofiyo iyo lagu sugnaado ballankaas oon laga bixin ayaa la yidhaahdaa wa alzamahum kelimata taqwa ballanka oofidiisii oo kelimatu taqwa ahoo alla ka cabsiya ayuu rabbi laazimiyey ballantii iyo shuruudii la galay ma aynan ka bixin weeyaan marka ballanka oo la ilaaliyo diinkuu ka mid yahay cahdiga diinkuu ka mid yahay walidaalika nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka ballanka ka baxa oo muslim sheeganayahay in sifa min sifaati munaafiqiin inay ku sugan tahay maxaa yeelay sifaadka munaafiqiinta markuu nebiga ka sheekeeyey wuxuu ku tilmaamay waxaa ka mid ahaa idaa caahada qadar hadduu ballan galo wuu ka baxaa ballanka marka muslimiinta ballanka ayagaa ahal u ahaa oo oofiyo sida ay kelimatu tawxiid u oofiyaan ayay cahdigan u ilaaliyaan ama ballantaasi muslim ha la galo ama gaal ha la galo nebi maxamed gaalou la galay gaaladii uu la galana waa u ilaaliyey ballankii sidaas bayna muslimiintu ahaayeen weeyaan maanta cahdiga waxaa arkaysaa in la yidhahda dadka muslimiintaahi ballan ma laha gaaladii baa ballanta taqaano oo la yidhaahdo gaalkaa ballanka oofiyo waa cagsi wey dhaqankii aan lahayn inaan ka tagno ummadaha waxay ku hormaraan cahdigoo la ilaaliye ballanta waxay ka mid tahay taqadumka iyo horumarka ummadday ka mid tahay waana diin wey ballankoo la ilaaliye diinkuu ka mid yahay weeyaan muslimiintaana asal u leheh gaaladu asal uma laha ayagu qadrigay u leeyihiin iyo ballanka baxyada bay asal u leeyihiin walzamahum kalimata taqwa kelimadaas ama tawxiidka ha la yidhaahdo ama alwafaau bilcahdi ha la yidhaahdee ayuu rabbi laazimiyey wa kaanuu waxay ahaayeen nabiyulaahi muxamed iyo saxaabadiisii axaqa biha kelimatu taqwa kuwa yani kuwa ugu habboonaanta badan ugu mudnaashaha badan ayagay ahaayeen yani axaqu bihadihi alkalima min hayrihim min almushrikiina kufaarta ayagaa kaga habboonaa badnaa wahaakada muslimiintuna waa sidaas weeyaan meel kastay joogaan wa ahlaha wa kaanuu ahlaha ahalkeedana way ahaayeen oo kelimadaasi kelimatu taqwa ayagaaba ahalkeedii ah ayagaa iska leh hadday tahay kelimatu tawxiid hadday tahay alwafaau bilcahdi kelimadaas ayaga ayaa ahal u ah yacni saasuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala wa kaana allaahu alleh caliiman allihii og buu ahaaday oo ka warqabo bikulli shayin shay kasta kulligii allah cilmi buu u leeyahay waxaaba ka mida dadka mutaysta hidaayada iyo khayrka ilaahay waa og yahay subxaana wa tacaala cilmi buu u leeyahay sida uu uga og yahay dadka sharta iyo dalaalka mutaystay in la baadiyeeyo mutaystay soo u og yahay ayuu uga ogaansho badan yahay dadka mu'miniinta ah waxa ay mutaysteenoo khayrka iyo wanaagga ah allah cilmi buu u leeyahay weeyaan laqad sadaqa allaahu rasuulahu ru'ya bilxaqi laqad sadaqa allaahu allah wuu u rumeeyey rasuulahu rasuulkiisa oo nebiyulaahi muxameda alru'ya ru'yadii ou arkay markuu madiine joogay waa u rumeeyey bilxaqi ay sidqan multabisan bilxaqi run rumayn oo xaq wadato ayuu maaragtay ilaahay u rumeeyey subxaanau wa tacaala markaasuu rabbi wuxuu yidhi latadkhulunna wallaahi latadkhulunna waad gelaysaan ood gelaysaan ood gelaysaan haddaad tihiin nabiyulaahi moxamed iyo muminiintiiye almasjid alxaraama masjid alxaraam baad gelaysaan in shaa allaahu allah haddii uu doono masjid alxaraam baad gelaysaan aaminiina xaala kownikum aaminiin idinkoo aaminah oo waxaad ka baqaysaan aynan jirin muxalliqiina ru'uusakum xaala kownikum muxalliqiina ru'uusakum idinkoo ah kuwa madaxyadoodii xiirtay wa muqasiriina kuwa madaxyadoodii gaagaabiyey timahoodii gaabiyey idinkoo ahna waad gelaysaan wy laa takhaafuuna idinkoo aanan baqaynin oo cid aad ka baqaysaan aynan jirin waqta dukhuulikum almasjid alxaraam markaa masjid alxaraam gelaysaan cid aad ka baqaysaanna aynan jirin facalima allah wuxuu og yahay maa lam taclamuu waxaydnan idinka ogayn ayuu allah cilmi u leeyahay oo ka warqaba sidaa darteed fajacala allah wuxuu yeelay min duuni daalika arrintaas yacni ishaarada waxa la ishaarayo waxa weeye min duuni daalika gelitaankaas xaramka baytullaahi alxaraam aad gelaysaan sokadii ayuu rabbi wuxuu yeelay fajacala wuxuu yeelay allah min duuni daalika gelitaankaas ood xaramka gashaan masjid alxaraam sokadiisaba wuxuu yeelay fatxan furasho oo qariiban dhow ayuu rabbi yeelay subxaana wa tacaala furasho dhow ayuu ilaahay idiin yeelay allah subxaana wa tacaala weeyaan aayaddaa marka laqad sadaqa allaahu rasuulahu ru'ya bilxaqi waxa weeyaan allah nebiyulaahi muxamed waa uu u dhabeeyey wixii uu maaragtay ru'yadii uu markuu madiine jooga uu ku riyooday ayuu rabbi u dhabeeyey waxaan ognahay hore uga soo hadalnay nebiga oo madiine joogo inuu ru'yooday intuusan xudaybiya iyo xarabka soo aadin ou ku riyooday asaga iyo asxaabtiisii oo maaragtay baytullaahi alxaraam siyaartay oo cumraystay oo qaarkood madaxa ay xiirteen qaarna ay timihii gaabiyeen saxaabaduna markuu ru'yadii u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ay bishaaraysteen oo waxay aamineen inay madiine maka tegi doonaan oo muddo badan ilaa lix sano aysan arag dib aysan u arkin inay ay tegi doonaan oo cumraysan doonaan ayay aamineen marka markii ay dhacday nebiga oo fuliyey arrintii oo saxaabadii oo watay oo xudaybiya meesha la yidhaahda gaalada ay ku shareen oo ku joojiyeen halkaa lagu xayiray oo nebigii asxaabtiisii markay sulxigii heshiiska soo galeen ay soo noqdeen ayaa dadka muslimiinta ahaa qaar ka midihii nufuustoodaa waxgaleen naftoodii baa waxgalay wixii nebiga u sheegay ayay arki waayeen ballantii in baytullaahi alxaraam ay geli doonaan bay waayeen waa kuwan madiine u soo noqday ilaa cumar ibnu khitaab radi allaahu canhu ou nebiga weydiiyo yidhaahdo yaa rasuul allah alam takun tuhbirunaa annaa sana'ti albayta wanatuufu bihi rasuulkii allow miyaadan ahayn yacni mid noo sheego inaan baydka ilaahay tegi doonno oo aanan tawaafi doonno sooma aadan noo sheegin buu yidhi markaasuu nebigu yidhi bala waa kuu sheegay buu yidhi afa akhbartuka annaka ta'tiihi caamaka haada nebiga su'aashaasuu ku celiyey ma waxaan kuu sheegay sanadkan baad tegaysaa miyaan ku idhi mise waa tegi doontaan baan ku idhi markaasuu yidhi waxaa i tihi waa tegi doon ima aadan oran sanadkaanaan tegaynaa buuyii markaasuu nebigu ku yidhi fa innaka aatiihi wa mutawifun bihi waad tegi doontaa waana tawaafi doontaa maxarintaas buu marka yacni maxaa la yidhaahdaa cumar bnu khataabna uu ku xasilay weeyaan marka muslimiintii shakigii galay ayuu rabbi ka saarayoo yidhi latadkhulunna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriina laa takhaafuun marka arrintaas ayaa loo sheegay saxaabada maaragtay ridwaanullaahi calayhim allahna u xaqiijiye weliba yani ta'kiidaad loo isticmaalay weya yacni waxaa la yidhaahdaa laamtaas oo ta'kiid tusinayso jumlada oo maaragtay fii maxallilqasam taallo nuunu tawkiidka oo ta'kiid tusinaayo waxaasoo dhan baa laiskugu daray intaasoo idil baa laiskugu daray in ay tegi doonaan oo ay dawaafi doonaan oo cumraysan doonaan marka waxa ay aayaddani ka warramaysaa cumrat alqadaa wax la yidhaahda bay ka warramay cumrat alqadaa ayay ka warramaysaa wa ficlan ilaahay waa u dhabeeyey sanadkii dambe markii la gaaray bishii dilqicda dilqacdo markii la gaaray oo sanadkii toddobaad ah leanna dilqacdadii waxaa la soo celshay sanadkii lixaad ayaa loo diiday markii la gaaray sidii ballantu ay ahayd nebiga asxaabtiisabuu u yeedhay markaasuu wuxuu yidhi cid alle ciddii xudaybiya ka qayb gashay oo noo raacday yaysan qofna ka harin qofna yuusan ka harin ilaa dadkii shahaadada helay oo inta jihaad galay ku dhintay mooye leanna afraadaa meeshii ku dhimatay maxaa la yidhaahdaa khaybar oo kale dad baa ku dhintay marka sidaas darteed intii hartay yuusan qofna ka harin sidii bay marka ku soo baxeen nebigii asxaabtiisii waxaa la yidhaahdaa oo nin bay markii ahaayeen intii dhimatay markii laga reebo dad kalena way soo raaceen oo saxaabada qaybo kalena way soo raaceen ilaa laba kunoo qofoo carruurta iyo dumarku aynan ku jirin ayay ku soo baxeen nebigana calayhi salaatu wasalaam wuu ku talagalay quraysh waxaa dhici karto intay ballan male gaalade inay ballanka ka baxaan sidaa darteed hubkiisii wuu soo qaatay ballantuna waxay ahayd inuusan maka hub la soo gelin seefta oo galkeeda ku jirta inuu la soo galo bisa ballanku ahaa arrinkii marka nebiga ballanka kama bixin marka hubkiisu wuu soo qaatay marka uu meel maka ka sokaysan la joogo ayuu hubkiisii dhammaa meeshaa dhigtay ilaa seefta mooye hubkiisii oo dhan halkaasuu dhigay markaasuu laba boqoloo nin ayuu uga tegay oo saxaabadiisii ka mid ah sii hubkan inta loo yimaado aanan loo qaadanin marka wuu baxay nebiga calayhi salaatu wasalaam makuu galay waa cumraystay cumrada markii intuusan bilaabin yaa nebiga calayhi salaatu wasalaam allah u waxyooday hadalladii ay mushrikiintu odhan jireen mushrikiinta waxay dhihi jireen oo dadka ugu sheekayn jireen caamadayhi dadka ayaga la joogo ay wataan bay waxay dhihi jireen innahu yaqdumu calaykum qawmun qad wahanathum xumaa yatrib magaalada madiine la yidhaahdo yacni jiradeedii dad ay daciifisay oo eber ka dhigtay ayaa imaan doona maxamed iyo asxaabtiisa ku jeedaan markaasay yacni nebiga markuu maka gelayay ru'asaa'u quraysh madaxdoodii way ka baxeen magaalada way uga baxeen nacayb ay necab yihiin nebigiiyo asxaabtiisa inay arkaan ay diidan yihiin amaa intii ka soo hartay oo rag iyo dumar iyo carruurba ah waxay bilaabeen inay waddooyinka u saftaan oo fiiriyaan dadkan la sheegaayo oo baaba'ayoo eberka ah oo kanaacada soo cuntay oo jiradii madiine ku dhacday oo rafaadsan inay arkaan qaarkood guryahay kor fuuleen kuwa wadooyinkay u istaageen in la fiiriyo bal nebigii asxaabtiisii nebiga marka ilaahay baa u waxyooday arrintiibuu ogaaday saxaabadiisa wuxuu amray inay saddexda shawd oo tawaafulquduumka ugu horayso awaafkaas oo tawaafulcumra la yidhaahdo ama tawaafulquduum saddexda shawd saddexda wareega ugu horayso inay ramal wax layidhaahda sameeyaan inay rucleeyaan weliba wuxuu amray in garabka midigtaa la banneeyo oo qof walbaaba garabka midigta uu bannaysto oo kilkisha hoosteeda go'iisa ou geliyo labada go' oo wato halkaa inuu geliyo kan bidixdana uu dado marka saddexda wareega ugu horaysa oo kacbada la tawaafayo inay ordaan si ay u arkaan dadka gaalada waxa ay sheegayaan inay been tahay oo maaragta dadka muslimiinto beenta laga sheegay inaysan waxba ka jirin saxaabadii sidii bay yeeleen nebiga wuu tawaafay calayhi salaatu wasalaam markii saddexdii shawd ayagoo ordaya ay arkeen oo saxaabadu ay ruclaynayaanoo meesha ay mareen ay arkeen baa mushrikiintii fiirsanaysa waxay yidhaahdeen a haaulaai aladiina zacamtum ana alxumaa qad wahanathum ma kuwaana kuwaad sheegayseen ood la haydeen yacni maaragtay qandhadii iyo xanuunkii madiinaha soo baaba'ashay oo eber soo daciifiyey markaasuu yidhi haaulaa'i ajladu min kada wa kada kuwani cid walbaba waa ka xoog badan yihiin xooggooda aad buu u muuqdaa bay yidhaahdeen dadka waxa la sheegaya waxba kama jiraan sidii marka ay arintaa markii uu tawaafkii dhammaystay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay oo wuxuu koray safa iyo sacyigii bayna safa walmarwa yacni wuxuuna ka soo xarmaday dee dilxulayfa uu ka soo xarmaday madiine agteeda ayuu cumrada nebiga ka soo xarmaday hadyi ilaa lixdan halaad oo geel ahna waa uu soo qaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam lixdan geelana wuu soo wato hadyigiisii ah markii sacyigii uu dhammeeyey ayuu nebigu wuxuu istaagay calayhi salaatu wasalaam yacni sacyiga toddobada shawd waxay ku dhammaataa marwa safaa laga bilaabaa marwaynu ku dhammaanaya markii uu dhammaaday ayuu hadyigiisii wuxuu keenay meesha la yidhaahda marwo agteeda ayuu xoolihii oo waday geeli la qali lahaabuu halkaa keenay markaasuu nebigu wuxuu amroo yidhi haada almanxaru wakullu fijaaji makka manxarun halkani waa meesha wax lagu gowracayo waddo kasta oo maka waddooyinkeeda ka mid ahna waa manxar meel wax lagu gowraco way ku gowracda halkaa keliya ma aha markaasuu nebigu wuxuu ku gowracay yacni hadyigii oo watay wuxuu ku gowracay marwe agteeda buu ku gowracay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka markii uu gowracay oo madaxiisi meeshaas uu ku xiirtay oo madaxa uu xiirtay wuu xalaal noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam la'anna cumradu sidaa ogtihiin markuu qofku cumraysanayo ixraamka uu soo xarmado waxa weeye tawaafka uu sameeyo sacyiga ku xigo xalqiga ama qasriga uu sameeyo hadduu hadyi watana hadyigiisa uu gowraco waa intaas weeyaan qofka xalaal uu noqday markii ay xalaal noqdeen waxay ku heshiiyeen mushrikiinta sulxulxudaybiya markii sanadkii hore la joogay inuu saddex maalmood maka joogo ayay ku heshiiyeen maalinka afraadna uu ka tago ballantu sidaasay yahay markuu nebigu cumradiisii dhammaystay ayuu wuxuu u diray laba boqoloo kaloo ciidana oo asxaabtiisa ka mid uu diray dadkii meeshaa looga tegay hubka ilaalinayay ayuu u diray markaasay ayagii qoladii kale soo cumraystay maadaama ay xarmanaayeen cumradoodii ay meesha ku dhammaysteen saddexdii maalmood markay u dhammaatay ayay cali bn abi aalib u tageen mushrikiinta quraysh markaasay yidhahdeen ninkii ballantu waa dhammaatay ha naga baxo maxamed bay yidhahdeen nebigana waa isdiyaariyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markaasuu ciidankiisi maalintii afraad la soo noqda isagoo cumradiisii dhammaystay weeyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala waa uu u oofiyey yacni maaragtay ru'yadiisii waa u rumeeyey ilaahay subxaana wa tacaala waana uu cumraystay weeyaan laqad sadaqa allaahu allah wuu u rumeeyey rasuulahu rasuulkiisa oo nebilaahi muxameda alru'ya ru'yadii wuu uga dhabeeyey oo waa u rumeeyey bilxaqi yani maaragtay sidqan rumayn oo multabisan bilxaqi xaq wadato rumayn oo dhab ah ayuu rabbi u rumeeyey subxaanah wa tacaala waana uu fuliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam latadkhulunna almasjid alxaraama latadkhulunna waad gelaysaan ood gelaysaan haddii aad muminiinti muslimiintii tihiin almasjid alxaraama masjidkii xurmada lahaa iyo sharafta lahaa ayaad gelaysaan in shaa allaahu allah haddii uu doono masjid alxaraam ayaad gelaysaan saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala in shaa allaahu allah hadduu doono masjid alxaraam aad gelaysaan marka in shaa allaahu tacliiqan mashii'ada ilaahay lagu xiro maxaa loo jeedaa allah uu og yahay inay geli doonaan muxuu rabbi insha allah u leeyahay maadaama uu ka warqabo mufasiriintu jawaabo yani maaragtay fiicanay ka bixiyaan waxay leeyihiin midda koobaad waxa weeye maba ahaba istitna ma aha wax la soo reebayo la istihnoonayo arrinku ma ahe waa litaxqiiqi alkhabari wa tawkiidihi baa la yidhahdaa arrinkaasaa la xaqiijinaya oo la xoojinayaaye istinaa wax la yidhaahdo oo la soo reebay maba ahaba arrintu bay leeyihiin culammada qaar ka mid a qaar kale waxay leeyihiin in shaa allaahda waxaa loo jeedaa waxa lagu xirayo yacni muddadii ciddadii oo wakhtigii ah wakhtigay geli lahaayeenba mashiicada lagu xiray waxa loogu xirayo liajli tacliim dadka in la baro muslimiinta in la baro inay shay walba kulligii oo mustaqbala oo imaan doono inay insha allahu raaciyaan waa min baabi tacliim wa sida allahba subxaanau wa tacaala oo u yidhi walaa taquulanna lishayin innii faacilun dalika hada ila an yashaa allah ha odhannina berri baan waxaa samayn doonaa ilaa kelimadda insha allahu inaad raacisaan mooye sidaasoo kale ayaa loo jeedaayo waa min baabi tacliimay leeyihiin macno saddexaad bay mufasiriintu sheegaano waxay leeyihiin allah markuu insha allahu raacinayo wuxuu og yahay oo ka warqabaa inay dad xudaybiye ka qayb galay oo maaragtay cumradii laga hor istaagay inaysan cumrada dambe ka qaybgeli doonin oo ay dhiman doonaan marka sidaa darteed ba mashiicadii loogu xiri oo la leeyahay la'anna dadkaasi kama aynan qaybgelin haddii la yidhaahdo latadkhulunna almasjid alxaraama looga tago waad gelaysaan oo qaar ay dhintaan ayadoo mashiicadii ilaahay aan lagu darin wuxuu noqonayaa hadalkii waxbaa gelaya bay leeyihiin marka si aynan arrintaa wahmigaas uusan u imaanin baa insha allahuda loo raaciyey walidaalika culammadu qaar waxay yidhaahdaan allaah shay uu og yahay buu soo istatnoodaa oo wax ka reeba yacni sababtuna waa maxay in khalqigu ay istafnoodaan oo soo reebaan shayga ayagu aysan cilmiga u lahayn saasay leeyihin ina allaha istathnaa fii ma yaclam liyastaniya alkhalqu fii ma laa yaclamuun allah wuxuu og yahay buu soo reebayo insha allahu yidhi inay geli doonaanna waa og yahay allah subxaanau watacaala masjid alxaraam insha allah buu raaciyey sidaa darteed inay dadku ku daydaanoo maadaama annagu aanan wax mustaqbalkaa ogayn allihii mustaqbalka ogaana insha allahu uu raaciyey annaga inaan raacinno oo insha allahu nidhaahno darteed baana la barayaa weyaan cumradaas marka cumrat alqadaa baa la yidhaahdaa oo nebiga uu cumraystay cumrat lqadaana laba macnaba way ku sheegaan qadaha in loo jeedo cumradii horoo la xayiray oy qadaynayaan waa la yidhaahdaa qadaheedii ay gudayaan waa lagu magacaabaa waxaa kaloo lagu magacaabaa in la yidhaahdo cumradaani waa cumrat sulxi bimacna alqadiya wasulxi baa la yidhaahdaa waxa weeye waa cumradii musaalaxadii iyo hudnadii ku timid wey ee qadaa ma aha walidaalika inaanan qadihii laga dhigine la yidhaahdo waa tii bimacna sulxiga ahayd oo bimacna muqaadaat ah shaygiioo la gudaya ah yani laga dhigo ayay culammadu bacdu almuxaqiqiin ay rajaxaan oo taa in la yidhaahdabay ku tilmaamaan weeyaan latadkhulunna waad gelaysaan ood gelaysaan almasjid alxaraama masjid alxaraamki baad gelaysaan in shaa allahu allah haddii uu doono ilaahay uu doono baad geli doontaan weeyaan muxalliqiina idinkoo ah xaalad aaminiina idinkoo aamina aaminiina idinkoo aamina maxaad ka aamin tihiin khowf oo idil ayaad ka aamin tihiin weeyaan cabsigoo dhan ayaad ka aamin tihiin muxalliqiina xaala kownikum muxalliqiin idinkoo ah kuwa xiirtay yacni ru'uusakum madaxyadiinnii xiirtay oo qaarkiin ay xiirteen madaxyadii wa muqasiriina yacni idinkoo ah kuwa gaagaabiyey oo qaarkiinna uu madaxii gaagaabiyey ayaad maaragtay yaad masjidkaas baytullaahi alxaraam geli doontaan weeyaan xalqiga iyo qasrigana waan soo sheegnay waxa fadliga badan qofka inuu xiirto qofka inuu xiirto ayaa fadli badan weeya walidaalika ayuu nebigu saddex jeer yidhi yarxamu allaahu almuxalliqiina markaasay yidhaahdeen walmuxalliqiina yaa rasuul allah markaasuu ku celiyoodi yarxamu allaahu almuxalliqiin markaasay yidhaahdeen walmuqasiriina yaa rasuul allah mar saddexaaduu yarxamu allaahu almuxalliqiin markaasay yidhahdeen walmuqasiriina yaa rasuul allah mar afraadkiiba walmuqasiriina yidhi marka saddex jeer ayuu maaragtay yani ka ajri badan yahay qofka xiirtaa kan gaagaabiyo oonan madaxa xiiranin ayuu ka ajar badan yahay weeyaan laa takhaafuuna idinkoonan baqaynin oo cidaad ka baqaysaan aanan jirin marka aad maaragtay xaramka aad gelaysaan min kulli makruuhin baad ka aamin tihiin weeyaan facalima allah wuxuu og yahay oo cilmi u leeyahay maa lam taclam waxaydnan idinka ogayn ayuu rabbi og yahay waa maxay yacni waxa maslaxadda ay ku jirto masaalixda ilaahay baa garanaya nafcigiinna meeshuu ku jiray waxtarkiinna allaa garanaya idinka ma garan kartaan sulxigaa waxaa u arkayseen inuu dhib yahay laakiin faa'iido weyn buu keenay weeyaan markaasuu rabbi yidhi fajacala allah wuxuu yeelay min duuni daalika kaa sukadiisa oo loo jeedo min qabli dukhuulikum gelitaankiinna aama ka gashaan sokadeedabuu rabbi wuxuu yeelay fatxan furid oo qariiban dhow ayuu idin yeelay fatxigaas culummadu waxay ku fasiraan sulxulxudaybiya laftiisaa loo jeedaa yacni gelistiinnaan sokadeedabuu rabbi wuxuu yeelo ka soo horeeyo yani min qabli daalika ah min duuni daalika yani min qabli daalika loo jeedaa fatxi qariibahoo dhow buu idiin yeelay lianna sulxu lxudaybiya sulxi aad iyo aad u weyn ayuu ahaa markii mu'miniintii ay ammaan heleen oo gaaladii iyo muslimiintii isdhex mareen oo niqaash iyo u bilowday dood u bilowday oo qof diinkiisa loo cadaabaya uusan jirin oo kuwii mustadcafiinta ahaa ee maka joogayoo qarsan jiray iimaankoodii ay daahirsadeen wax ka weynin badan ma usan jirin weeyaan walidaalika moxamed ibnu shahaab azuhri raximahullah wuxuu dhihi jiray laa fatxa fi lislaami kaana acdama min sulxi lxudaybiya fatxi islaamka soo maray oo sulxu lxudaybiya ka weyni ma usan jirin buu dhihi jiray saasuu ohan jiray weyaan marka fajacala min duuni dalika fatxan qariiba fatxigaa sulxu lxudaybiya ayaan u daynaynaa akaru lmufasiriinna sidaasay ku tageen in fatxiga sulxu lxudaybiya lagu tilmaamo weeyaan هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الله الذي أله وي أرسل دري رسوله رسول كيسنو محمد دري بالهدى هنون لدري wadiini alxaqi diinkii dhabta ahaana la diray runta ahaa ee xaqa ahaa la diray muxuu ilaahay nebiyulaahi moxamed yacnii hanuun iyo diin dhab ahoo xaqa ugu soo diray liyudhirahu inuu muujiyo allah subxaanahu wa tacaala diinkii inuu muujiyo cala addiini diimihii kale uu ka muujiyo kullihii dhammaantii diimaha kaleoo dhan inuu diinka islaamka ka daahiriyo ka muujiyo darteed buu ilaahay nabiyulaahi moxamed bilhuda wa diin alxaq ula soo diray wey wa kafaa billaahi alla ayaa ku filan shahiidan axad markhaatiya oo diinkan inuu xaq yahay nabiyulaahi moxamed nebinimadiisa yacni qur'aanku inuu qur'aankii kalaamullaahi yahay markhaatigeeda ilaahay baa ku filan weeyaan allah ku filan marka huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini alxaqi alhudaa wa diin alxaq macaani mutaqaariba oo isku wada dhowdhow ayay mufasiriintu ku fasiraan alhudaa waxaa la yidhaahdaa albayaanu alwaadixu yani shayga cad baa la yidhaahdaa oo diinnimadiisa ay muuqato wa diin alxaqna waxaa loo jeedaa waa islaamkii wey diinta islaamku waa diin xaq ah weeyaan culammada qaar waxay leeyihiin yani waxaa loo jeedaa alhudaa waa alcilmu naafic cilmiga qofka wax taro ayaa loo jeedaa wa diini alxaqi waxaa loo jeeda alcamal asaalix camalka saalix ah ee wanaagsan ayaa loo jeedaa lianna shareecadan shareecada islaamku laba shay bay kulmisaa waxa weeye cilmun wa camalun cilmi iyo camalay kulmisaa cilmiga sharciga waxa weeye alcilmu naafica la yidhaahdaa oo saxiixa ah cilmu naafica la yidhaahdaa camalka sharcigaana ee maqbuulka ah oo alla aqbalo wal amalu saalix la yiraahdaa amal saalix oo wanaagsan weeyaan macnahaas waa lagu fasiraa oo way yiraahdaan culimmada way sheegaan sheekh la yiraahdo yaani maaragtay ee sheekh Abdurrahman ibn Nasir al-Saadi wuxuu leeyahay al-huda waxa loo jeedaa waxa weeye huwa al-ilm an-nafi'u alladhi yahdi min ad-dalalah wa yubayyin tariqa al-khayr wash-sharr waxa weeye waa ilmiga nafi'a oo waxtaro saaxibkiisa anfaco oo qofkaas ku hanuuniyo yaani tariiqa xaqa markuu ku hanuuniyo baadida ka jeediyo u cadeeyo wadadii xaqa ahayd oo khayrka ahayd iyo wadada sharta u cadeeyo kaasa loo jeedaa buu leeyahay al-huda wadiin al-haqq waxa la yiraahdaa buu leeyahay wa ad-diin al-mawsuuf bil-haqq diinka lagu tilmaamay xaqnimada lagu tilmaamo weey oo loo jeedo العدل والإحسان والرحمة دينك عدالة وته دينك إحسانك إيا وناق وته دينك نحريس وته كأيا لو جذابه لي مركاس وحويري مرك... يعني ودين الحق يسوح لو جذابه لي كل عمل مزك للقلوب عمل كست كل أو قلبك طهره بالي لهذا مطهر للنفوس نفوس تطهره نفط تطهره مرب للأخلاق أخلاق لنا التربية الأخلاق ولكن ذاتك كو تربية معلن للأقدار قفك الشرف كيس إقيمه سنكر أقابه كاسا ليرهذا بوليه يعني الدين الحق أي لوجه ذاويا marka intaba waa macaani wanaagsan weeyaan oo lagu wada fasiri karo weeyaan huwa allah alladhi allihi way arsala dir rasuul rasuulahu rasuulkiisa oo nabiyilaahi muhammada allah diray weeyaan بالهدى هنون لصودري وعلمي النافع أهاء ودين الحق دينك حق أهانا لصودري وعملك صالح أهاء محو الله نبي قال لصودري ليظهر inuu muujiyo liyudhirada faa'ilka Allah baan ka dhigi karnaa nabi ilaahi muhammadna waa laga dhigi karaa liyudhira inuu dhaahiriyo muujiyo Allah ama liyudhira nabi muhammad inuu muujiyo hu ay diina diinka islaamka inuu dhaahiriyo Allah ama nabi muhammad ala diin kullihi diimaha dhammaantood inuu ka dhaahiriyo ka muujiyo darteeda lala soo diray weey marka diinkan oo diinta islaamka ah waa diinka kaliya xataa markii laga reebo waxyaalaha ay basharku samaystaan markii laga reebo diimaha samaawiga laftiisa markii la yiraahdo sidii midalan yaani injiil iyo tawraad iyo kuwii lamidoo samaawi ahaa markii la fiiriyo diinkan oo diinul islaam oo nabiga maxamed uu siiyay waa diinka kaliya oo diinahan u muuqdo weey diinahan diinka u muuqdo waa diinka aan la taxriifinin oo aan la tagyiirinin oo aan waxba laga bedelin waxna lagu siyaadinin waxna laga gooynin way waa diin ilaahay oo xifdinayo way maanta markuu qofku doono inuu hanuuno haduu soo qaado bible-ka ma ku hanuuni kara ma ku hanuuni karo maxaa yeelay wuxuu kul waa wada taxriif iyo waxaan jirina ka wada buuxa weeyaan maarta diintaasna waa diin la nasakhay way hadii la yiraahdo yaani maartay al-ahd al-qadim iyo ahd al-jadid bay yiraahdaan ay isku daraane labadoodaba marka isku dartaahi diin ahaan qofka uma toosin karo oo qofkii ad-diinan iyo adduun iyo aakhirada wax kulmin karaahi ma aha weeyaan ama quraanka iyo diinkan diinul islaamka waa shayga diin ahaan kaliya loogu hanuuni karo oo qofka adduun iyo aakhirada uu ku badbaadi karo weeyaan walidaalika ibn jarir at-tabari rahimahullah wuxuu dhihi jiray muxuu ilaahay ula soo diray ليبطل به الملل كلها حتى لا يكون دين سواه وحو إلهي النبي محمد لا صادري إنه الله دين كيسان أو دين إسلامك أو كبري ديمها كالوردن إلى دين كسو حري أو سنجرين أصلا كنغ أو دينيا مركا كان أيا دين كسحظة أهويا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحوليه قد أظهره الله علما وحجة وبيانا على كل دين قرآن كان إلهي هو ظاهري وموجي حق علمك وكم قد دينك إسلامك حق حجة أهان مركي لله هل حجيتم حجة مارت مدك كو أدكان يوا إساقوي حق بيانك يا عدينت ديمه ودن وكقعد يهيوي كما أظهره قوة ونصرا وتأييدا سيدا إلهي وقت waqtigii nabi maxamed iyo saxaabadiisii iyo dadkii quruuntii mufadalada oo diinkan ku dhaqmi jireenba sida xataa awood ahaan oo ugu muujiyey oo dadka ugu awood badnaayeen waxaad ogtihiin yani nabiyulaahi maxamed waxaa laga soo diray dad caalamka wakhtigaas dadkii jooga ugu jaahilsana dhexdooda laga soo diray dad bakhtiga cuno dad dhagaxa caabudo dad awlaadooda aaso yacni wax la mida oo aad safaasif alumuura baa laga soo dhex diray wamaca daalika rubcu qarnin shan iyo labaatan sano wax ka yar ayay waxay ku noqdeen dadka caalamka cilmiga u sida bay noqdeen adduunka waagaas imbaratoriyaad waaweyn boqortooyo waaweyn baa ka jirtay sida ruumaankii iyo farisiyiintii labadiiba waxa waa diinkaas iyo dadkaa watayba oo ilaahay yacni libta uu ka siiyey oo ka adkaadeen wey dadka ay cilmiga u soo doontaanna ayagay noqdeen wey wahaakadaa nasrigaasi dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan hadday kitaabka ilaahay iyo diinkiisaas ay u laabtaan yacni waxa way cizigii iyo sharaftii waagii hore ay heleen way helayaan markay diinkaas ilaahay ku dhaqmaan weeyaan marka allah waa allahaas wey liyudhirahu cala addiini kullihi diimaha dhammaantii inuu ka daahiriyo ka muujiyo ayuu rabbi sidaa u yeelay wey wa kafaa billaahi allah ayaa ku filan shahiidan alla markhaatiya bilaahidan in badan kafaa bilaahi baadu inay zaa'ida tahay in badanan ka soo hadalna oon soo sheegna wey wa kafa allaahu adoo yiroo kale la mid tahay allah baa ku filan shahiidan alla markhaatiya allah baa ku filan oo nebiyulaahi moxamed nebinimadiisa inay saxiix tahay allah ka markhaati kacayo allah waxa uu shahiid u yahay inuu diinkiisa u gargaarayo allah shahiid buu ku yahay markhaati buu ku yahay weeyaan marka aayaddan oo kale fii suurati tawbana waan ku soo marnay suuratu safna waan ku arki doonnaa biidni illaahi tacaala allah wuxuu leeyahay huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini alxaqi liyudhirahu cala diini kulli walow kariha almushrikuun aayadahaa sidaas ku dhammaada walow kariha almushrikuun mushrikiintuba haba naceen hadday doonaan laakiin ilaahay diinkiisa waa uu daahirini weeyaan محمد رسول الله محمد النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله الله رسول كيسيوي وأليق رب أصادري وخلقك أصادري إنه إلهي أمد كهنوني أصادري ويا والذين مؤمنين تي معه نبي اللجري oo saxaabadii nabiga loo jeeday ridwaanullaahi calayhi ashiddaa'u kuwa ad adag wey cala alkufaari gaalada kuwa ku ad adag weeyaan kufaarta markay jihaad fii sabiilillah iskaga hor yimaadaan waa ku ad adag yihiin ruxamaa'u kuwa isku naxariista wey baynahum ayaga dhexdooda waa dad isku naxariista weeyaan taraahum waad arkaysaa ayuha almukhaatabu qofkan lala hadlayo sifadooda laga sheekaynaya iyo wanaagga ay leeyihiin rukacan xaala kownihim raakiciin ayagoo kuwa rukuucsan ah ayaad arkaysaa sujadan xaala kownihim saajidiin ayagoo kuwa sujuudsanahoo caabidiinoo rabbigooda caabudayo ayaad arki yabtaquuna ayagoo kuwa dalbayo doonayo fadlan dheeraad min allahi ilaahay xaggiisa ka doonayo fadli min allah allah bay dheeraadsiin ka doonayaan weyaan marka ay ilaahay caabudayaan waxay rabaan fadliga ilaahay bay doonayaanay rabaan wey wa ridwaanan raadi ahaansho ay doonayaan dadkaas sidaasaad ku arkaysaa wey marka mar walbaba cibaaday ku jiraan rukuuc iyo sujuud bay ku jiraan ayagoo ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa iyo raadi ahaanshihiisa raadinaya wax kale uma caabudaan ilaahay subxaana wa tacaala wey siimaahum calaamadooda lagu yaqaano oy dadka kale kaga soocan yihiin fii wujuuhihim wejiyaashooda dhexdeeda ayay ahaatay wejigooda calaamadooda ku suganta markaad aragto wejigoodaadba ka akhrisan dadka inay dadka ahlu khayrka ay yihiin min aari sujuudi hiya yani calaamadaasi min aari sujuudi sujuudda raadkeedii wey sujuudda saamaynteedii iyo raadkeedii weeyaan siimada iyo calaamada wejigooda ku yaalla weeyaan daalika arrinkaas la soo sheegay oo ah yacni inay xaaladaa wanaagsan iyo sifadaa fiican leeyihiin inay yihiin yani maaragtay ashidaau cala alkufaar inay yihiin ruxamaau baynahum inay raakiciin saajidiin yihiin waxaasoo idin sifadaa wanaagsani maaluhum xaalkoodii weye oo fi tawraati kitaabka tawraada ay ku lahaayeen maalkoodii tusaalihii يعني كتابك التوراة أي كل هايين وكاوية ومثلهم حال كوذا في الإنجيل إنجيل تحديد أي كليهين صفة يتلمامت أي إنجيل كليهين كزرع أبور أو كلوي مركب ومثلهم توا متديسانين كزرع تخبرك أرديناويا كزرع يعني waxa weeye bal oo kala way ama abuur u soo baxay weeyaan zarcigaasoo akhraja bixiyey shatahu mataantiisii bixiyey laantii mataanta ku mataansanayd soo saaray oo kolka mataantii faazarahu shadigi oo mataantii ah ama laantii oo xoogeeyay hu zarcigi oo xoogeeyay weeyaan zarcigi buu adkeeyay markaasuu fastaglada qara weynaaday oo xoog yeeshay weeyaan fastawaa uu ekaaday haddana calaa suuqihi jiridyadiisa oo ku ekaaday jiridiisii jiridyadiisii oo ku ekaadayo geed xoog badan uu noqday weeyaan kaasoo marka geedkaasoo yucjibu cajabgeliyo azuraaca kuwa beeralayda ah cajabgeliyo ay la yaabaan kii zaaricaha ee abuurtay ou la yaaba geedkan soo u baxay iyo xooggiisa weeyaan xaalkooda injiilna sifadaasay ku lahaayeen muxuu ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniinta sidaa ugu yeelay muxuu sidaa sifadaa u siiyey liyakiida inuu allah carageliyo bihim saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam alkufaara gaalada uu ku carageliyo ayuu sidaa u yeelay nebiga asxaabtiisa inuu gaalada ku carageliyobuu sidaa u yeelay wy wacad allaahu allah wuu ballan qaaday aladiina aamanuu dadkii mu'miniinta ahaa oo allah iyo rusushiisa rumeeyey wa camiluu asaalixaati wa camiluu sameeyo falay oo camal falay alsaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha wan wanaagsan sameeyey ayuu rabbi wuxuu u ballan qaaday oo minhum mu'miniintii ah minta bayaaniyan ka dhigayna libayaan aljinsi yaa la yidhahda ka mid a haddaad tidhahda qaara ka reebto soomaa bacdi ka dhigto minta waa bayaaniya wey minhum mu'miniintii ah wuxuu rabbi u ballanqaaday makfiratan dembi dhaaf oo dunuubtooda inuu ilaahay u dhaafabuu rabbi u ballanqaaday adduunka markay ka tegayaan ayagoo taahira bay ka tagaan oo wax dembiya aan lahayn wa ajran ajri iyo hawaab aad u weynna wuu u ballanqaaday ajrigoo cadiiman weyn oo jannadii ilaahay subxaana wa tacaala iyo rudihiisina rabbi waa u ballanqaaday weeyaan aayaddan waxa weeye waa wasfiga ay dadka mu'miniinta ah ay leeyihiin nabiyullaahi muxamed iyo asxaabtiisa ayuu maaragtay allah subxaanau wa tacaala uu ku tilmaamaya marka muxamedun rasuulullaahi markaad tidhaahdo waa mubtadagii khabarkiis wey nebi muxamed waa rasuul alle muxamedun nebi muxamed rasuulullaahi alle rasuulkiisii wey inuu waa rasuul xaq ah sifadiisuna ay xaq tahay wuxuu watana ay xaq yihiin weeyaan صفة كستو وناكسنا وطوي والذين معه والذين معه اسمها موصول ومبتدي سنين وحوي خبر كسنا أشداء ذنب الردين والذين مؤمنين تي صحابتي معه النبي اللجري أشداء كواد أذقوي على الكفار قال ذي كوأذقيه رحماء كوان نحريستوي بينهم دحدد اسكو نحريستو صفة سهرت ليه صحابة wasfigaasay leeyihiin ayaga markay dhexdooda joogaan waa dad isku naxariista wey markay gaalada la joogaan waa ku ad adag yihiin oo cadowga ilaahay ah aad bay ugu adag yihiin wey marka ashidaa'u waxaa la yidhaahdaa waa jamcu shadiidin shadiid ayaa ashidaa lagu jamciyaa weeyaan markay gaalada la joogaan waa ashidaa yacni marna kama cararaan jihaad fii sabiilillahi markay ku jiraan ayagoo u dagaalamaya litakuuna kalimatullahi hiy alculya ayay ilaahay subxaanahu wa tacaala naftooda iyo maaragta u huraan allah dartiis ay u huraan iyo diintiis inay kor noqoto weeyaan markay ayaga dhexdooda tahay waa ruxamaa ruxamaa waa jamcu raxiim raxiimin ruxamaau baa maaragta lagu jamcini weeyaan kuwa isku naxariista wey wasfigaas bay leeyihiin dadka mu'miniinta saxaabada marka in lagu daydo oo dadka mu'miniinta wasfiga ilaahay uu sheegay sifada iyo tilmaamta wanaagsan inay uga daydaan baa la rabaa saxaabadu saas ay way isjeclaayeen annagana dadka muslimiinta waxaa la rabaa mu'miniintu inay isjeclaadaan ولذلك إلهي وحوليه في سورة المائدة أصدقوا ضدك كوهد دي مؤمنينتي يا أيها قفك دينك سكلابتو يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين haddii aad diinkan ka laabataan allah dad kale buu la imaani dadkaasoo ayagu alla jecel allana uu jecel yahay ayaga kuwaas marka wasfigay leeyihin waa kuwe adillatin cala almu'miniin mu'miniintu u dabacsan yihiin waa dad u dabacsan weeyaan acizatin cala alkaafiriin gaaladana waa ku ad adag yihiin marka sidaasaa la rabaa mu'minka inuu walaalkaa noqdo muslimka kaafirkuna inuu cadowgaada noqdo baa la rabaa وحول الله كنت يعني النبي الله محمد كنت المامي عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري إمام مسلم حديث النعمان بن بشير مركوا مؤمنين توسف جودة المامي وحول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يعني dadka muuminiinta xaalkooda sida ay yani isku jecel yihiin sida iskugu naxariisanayaan sida iskugu cadfin iskugu dhimriyaan yani wuxuu rasuulku ku tilmaamay inuu la mid yahay hal qof oo kaliya qof jirkii kaliya inuu la mid yahay markaasuu yidhi qofka haddii uu jirkiisa xubin ka midihii ay xanuunsato jirka intiisa kale waa la xanuunsanaya لأنه واد وقتها جركاغا هذه ما أنت دقتها كلي لقاء قبطه جرك أنت سكر ما هرد كران وسوى جيديا وإلا وذاقيا حنونك وإلا قيب سنيا مؤمنين تنوى النوع عاصو كلويا سيدو كريت حديث بخاري مسلم بأي ورنيا حديث أبي موسى الأشعري نبي وحويري مؤمنين تمركوا تلمامي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وصبك بين أسابعه muminka qofka muminkaahoo kale wuxuu u yahay dhis oo kale dhistaa markii gurigaa la dhisayo yani dhagxaanta saa marka laisku dul saaro gidaar buu noqdaa waa adkaadaa way isxoojiyaan weyaan ayaga isxoojiyo yashudu bacduhu bacda markaasuu nabiga labadiisa gacmood isdhexgeliyo saa iskugu qabtay weyaan marka muminiinta waxaa laga rabaa qofka muminkaa walaalkaaya inaad u dabacsan tahay qofka muminka inaad jeceshahay mujarad oo muslim yaho mu'min yahay inaa walahaada siiso oo adiga aad maaragtay walahaaga uu leeyahay baa laga rabaa weeyaan laakiin maca alasaf maanta dadka muminiin muslimiintii islaamka sheeganaya ayagaa iskugu daran oo cadaawo isku ah markay diinkii ilaahay ku dhaqankiisii yani ay yaraatay ku dhaqankii uu yaraaday raacitaankii sunnada ay yaraatay inay ayagu islaayaan oo qaarkood qaarka kale dhiiggiisii bannaysto qaarkood qaarka kale xurumaadkooda intihaak ku sameeyo oo maaragtay ku xadgudbo ayay maanta gaareen wey bal inay qaarkood qaarka kale gaalo isku soo adeegsadaan oo midkan muslimka kale muslimka uu gaal u soo wato uu ku baabi'iyo ayuu muslimkii kale uu maaragtay walaalkiisa u adeegsani waa cagsigii mu'miniinta wixii laga rabay cagsigooda bay la yimaadeen weeyaan saasay sameeyeen weeyaan marka wuxuu u dhaga nugul yahay gaalka maanta haddii la yidhaahdo kaaliya muslimiinta loo yeero la yidhaahdo golaha ammaanka laydinka rabaa washington imaada waxa waaye nin walbaba buk maarata boorsidiisu qaadana waa cararaya yacni wixii lasoo siiyo gaalka u amro waa yeelahaya dadka mu'miniinta walaalahaayo war aan heshiinno oo hala walaaloobo oo dad hala noqdo nin rabaahi ma leh lama rabo laakiin gaalkaa u dabacsan gaalkii baa kala dirayo kanuu lacag siinay kanuu lacag siinay labadooda isku diraya ayaga isbaabi'inaayo kayaankoodii umadnimadoodii dhanba meesha ku baaba'aysa marka waa cagsi ilaahay diinka wuxuu nagu faray cagsigiisii ayaa maaragtay muslimiinta maanta dhaqan u noqotay wey marka waxaa la rabaa in loo noqdo sunnada sida ay tahay diinka siduu yahay inaan u noqonno oo dadka inay ruxamaau baynahum ay noqdaan oon saxaabadii ku dayanna baa la dooni weyaan taraahum waad arkaysaa ayuha almukhaatabu saxaabadii baad arki rukacan ayagoo ah kuwa rukuucsan sujadan ayagoo kuwa sujuudsanah ayaad arkaysaa cibaaday ku jiraan weyaan yacni dad cibaadaysta weyaan maxay u cibaadaysanayaan oo raakiciin saajidiin u yihiin oo alla ugu sujuudaan oo ugu rukuucaan yabtaquuna fadlan min allaahi wa ridwaana yabtaquuna ayagoo doonayo fadlan dheeraad iyo fadli min allaahi alla xaggiisa ay ka doonayaan يعني waxay raadinayaan waa tijaara maca allah cibaadadooda ilaahay bay kula tijaaraysanayaan fadli oo min allaahi ah dheeraadsiin oo xag alle ka ahaatay bay dalbayaan iyo waridwaanan raadi ahaansha bay dalbayaan weeyaan وحكلا مراد كلا إليه المجل عبادة رب عابدان الله إنه ثوابي دوني آخر بالنعمسي أي دوني يوم سيماهم على مذود في وجوههم وجياشه ذا دحذو ذا بيأهاتي السيما وحال له العلامة علامة السيما ليرادا مركا وجهودي علامته كموقتا من أثر السجود من أثر سجود ذا وخبر لمبتدا محذوف ان كدغين هي من من أثر السجود أدو يرو كلو علامتاسي هي علامته من أثر السجود سجود أي سجودان رب أسجودان راد كذيوي أو وجهودي سامية وجهودي كموقدوي marka athar sujuud maxaa loo jeedaa macaani badan ay mufassiriintu ku sheegeen athar sujuud wuxuu abdullah ibn abbas oo ku fasira oo tarjumaan alquraana as-samt al-hasan dhaqanka wanaagsan oo dabeecadda fiican ayaa wajigiisa ka muuqanayso qofka maartay saaxib alkhuluq ah wajigiisa ka daahirta inuu saaxib alkhuluq yahay ayaa ka muuqanaysa weeyaan mujaahid oo kale wuxuu leeyahay iyo qeyr waahid min as-salaf waxay leeyihiin يعني علامته waxa loo jeeda wajiga ku sugan al-khushu' wa at-tawadhu' khushu' ba ka muuqanaya iyo nuur ayaa ka muuqanaya tawadhu' qof kibro isla weyn ma aha weeyaan sudiyo kale wuxuu leeyahay as-suddi wuxuu ku magacaabaya uu leeyahay as-salatu tuhsinu wujuhahum salaadii baa waxay hagaajisay ila raakiin saajidiina ahaayeen wajigoodii bay qurxisay wujuhdoodii salaadii cibaadadii ayaa qurxisay buu leeyahay jaabir ibn abdullah iyo kale wuxuu ku fasiraa uu leeyahay wuxuu oranaya man kathurat salatuhu bil layli hasuna wajhuhu bin nahari qofka habeenkii salaatu leelka tukado witriga u soo kaco tahajjud ka sameeyo oo salaada tukadaahi yaani qofka salaadiisa habeenkii ay badato maalintii baa wajigiisa ifaa oo nuuraa weeyaan oo wanaagsanaadaa weeyaan marka cibaadadaasi qofka markuu kullama uu cibaado badan yahay wajigiisa khayrka ka muuqanaya weeyaan wuxuu dhigi jiray Umar ibn Khattab radiyallahu anhu man aslaha sariratahu aslaha Allahu ala niyatihi يعني waxa way qofka qalbigiisa waxa ku jiro ikhlaaska iyo yaqiinta iyo iimaanka hagaajiyo oo qalbigiisa riyaha iyo shakiga iyo nifaaqa iyo waxa xun ka saaraahi أصلح الله علانيته جركيس انت كلا علانيديس waxa muuqdo ayuu rabbi hagaajiya subhanahu wa ta'ala wiya wixiisa muuqdo rabbi u hagaajin marka saxaabada ridwaanullaahi calayhim sidaas bay ahaayeen dad saaxibul khuluqa dad tawaaduc badan dad salaad badan dad sariiradooda iyo qalbigooda u hagaagsan yahay dad habeenkii cibaadaysto waxa soo dhan ay ahaayeen walidaalika ibn kathiir wuxuu leeyahay fa saxaabatu radiyallahu anhum khalusat niyatuhum saxaabada niyadoodii baa wanaag saafi noqotay oo qalbigooda wax dheehay ma jiro xubbiga ilaahay iyo jacaylkiisa ikhlaaskaas mooyee wax kale galay ma laha وحسنت أعمالهم عمل كودنا صحابة وأونا سنادي فكل من نظر إليهم قف كستوء صحابة في رياه أعجبوه ويعجب قريان في سمتهم وهديهم بقن كوذا إيه هدي كوذا أيكو عجب قرين جرين صحابة رضوان الله عليهم قفك أركويا ولذلك مالك بن أنس إمام الدار الهجرة وحيد يجري إمام مالك بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا يعني وحي أورنجري مالك بن أنس وحي ليه وحي إسوق قاري نصاردي شام جوقتي مركي أركان صحابتي شام فرتي oo yaani nasaarada ka furatay yaani jihad ku furteen markay saxaabadii furteen ay arkeen ayay yiraahdeen ilaahay baan ku dhaaranay laha ulaa khayru min alhawariyin hawariyiintii nabi ciise ardayda waa talaamiida waa kuwan ba ka khayr badan beereen fiima balaqana wixii na soo gaaray nimanka saxaabada dhaqankooda la yaabi jiray walidaalika saxaabada markay jihadka galaan oo gaalada ayagoo gaalo la diriraay muslim maaha waxay la diriraay waa gaalo markay la dagaalamaan bilaadaas ay furtaan dhaqankooda iyo maarta akhlaaqdooda wanaagsan bay dadku gaalada ay ku soo islaami jireen ee diinta galal lama oran jiray xoog laguma gelin jirin markii shawkadii awood laga jabiyo oo gaalada awoodooda ay jabtaa qof walbaaba diinkiisoo haysan jiray laakiin markay arkaan dhaqanka dadka muslimiinta ay soo islaami jireen badankood saxaabada sidaas bay ahayd aarka markuu ibnu kaiir soo guuriyo wuxuu leeyahay sadaquu fii dalika arinkaas nasaarada run bay ku sheegeen buu yidhi faina haadihi lumma ummadan ummatu muxamada mucadamatun fi lkutubi lmutaqadima waxaa weeye dad ilaahay uu ku weyneeyey sifadooda uu ku sheegay sifo wanaagsan kutubtii horrayse uu ku sheegay wey wa acdamuhaa wa afdaluhaa saxaabada yan ummadda ummatu muxamed kuwa ugu weyninka badan uguna fadliga badani wa asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nabi maxamed asxaabtiisa wey marka siimaahum fii wujuuhihim min aari sujuudi yacni ma ahan wejiga oo dhulka lagu xogo oo markaa meeshaan ay boog noqoto looma jeedo taa ma aha waa nuur iyo khayr baa loo jeedaa walidaalika mujaahidoo kale wuxuu dhihi jiray rubamaa kaana bayna caynay man huwa akhsaa qalba min fircawn waxaa la arkaa inay calaamadaasi wejiga ku taallo mid ircawnqalbigiisa oo fircawn qalbigiisa ka adeeg badan yahay fircawn qof qalbigiisu qalbigii fircawn uu ka adeeg badan yahay oo qasaawatalqalbi qabo yaa dhici karta soo dhulku ugu xogaayo inuu wejigiisa calaamadaa uu yeesho marka tan ma aha qofka waxaa la rabaa inay sariiradiisa qalbigiisa iyo daahirkiisa wixii qalbiga ku jirabaa daahirkana ka muuqanaya weyaan taasaa loo jeedaa wey siimaahum calaamadoodu waxa weeye fii wujuuhihim wejiyadooda dhexdooda bay ahaatay min aari sujuudi hiya min aari sujuudi sujuudda saamaynteeda ay ku yeelatay qofka ayay raadkeeda ay ahaatay wey calaamadaasi dalika sifadaa wanaagsane lasoo tilmaamay maaluhum saxaabada xaalkoodii iyo sifadoodii tilmaamtoodii weeye fi tawraati kitaabka tawraada ay ku lahaayeen kaa waa mid wey sifadaas waa midda horo laga soo sheekeeyey kitaabka tawraaday ku tiilay wey wa maaluhum xaalkoodu iyo wasfigoodu sifadooda fil injiili kitaabka injiil ahaa oo nabiyulaahi ciisa lagu soo dejiyeyna yacni dhexdiisa ahaatay ka zarcin abuur oo kale buu la mid yahay geed oo kaleu la mid yahay zarcigaasoo akhraja saaray soo bixiyey shad'ahu mataantiisii soo bixiyey ashad'u waxaa la yidhaahdaa waa faraakhu zarci wannakhiili baa la yidhaahdaa waa markuu geedku soo baxo laanta dhinaciisa ka dhalato ayaa la yidhaahdaa weeyaan laantaas oo geedka mataantiisii ah ayuu la mid yahay sifadaasoo kale baa ku tiilay marka shadcigaasi laantaan oo geedkan ku mataansan geedkay xoojinaysaa fa aasarahu shadcigii ou xoojiyey hu zarcigii oo geedkii uu xoojiyey fastaqlada markaa uu qaro weynaaday markii hore daqiiq buu ahaa geedku wuu yaraa laakiin markii mataantii kasoo agbaxday geedkii wuu weynaaday wey haliid buu noqdo mid culus buu noqdo adag waa qaro weynaaday wey fastawaa markaasuu ekaaday calaa suuqihi suuqan waa jamcu saaqin saaq suuq lagu jamciyo wey jiridyadiisiibuu ku adkaaday marka jiridyo xoog leh ayuu yeeshay weeyaan kaasoo yucjibu zuraaca yucjibu cajabgeliyo oo yaabgeliyo azuraaca kuwa beeralayda ah cajabgeliyo dadka beeraha yaqaano oo geedkan axadkii abuurtay oo kale ou cajabgelinayo muxuu ku cajabgelinayaa liquwatihi wa xusni mandarihi adeegiisa uu adag yahay iyo mandarkiisa hay-adda uu leeyahay sida u wanaagsan yahay ayuu ku cajabgelinayaa weyaan marka sidaas ayuu la mid yahay buu leeyahay yucjibu cajabgeliyo azuraaca kuwa beeralayda ah cajabgeliyo wey marka arintani waxa weye waa wasfiga iyo maalka nabi maxamed iyo asxaabtiisa ay leeyihiin geedka waxaa lagu miaalinayaa geedka marka hore zarciga soo dhashay nabilaahi muxamed oo keligii baa ilaahay soo diray markaasuu ilaahay wuxuu ku xoojiyey saxaabadiisii markay xoogaysteenna waa kuwaas maaragtay awoodda yeeshay oo ilaahay uu ku xoojiye weeyaan marka saxaabadu inay markii hore ay taag darraayeen sidii geed soo dhashay oo kale ay ahaayeen dabadeedkana ay ayagii iyo nabigii ay xoogaysteen oo ilaahay uu xoojiyey qur-aanka aayado badan buu rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala fii suurati alanfaal aan ku soo marnay allah odhanayo wاdkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna fi اlardi takhaafuuna an yatakhaطafakum الnaasu faaaawaakum waayadakum binasrihi xusuusta buu ilaahay leeyahay mu'miniintii ee markaad ahaydeen dad yar oo mustadcafiin fil ardi ah dhulka kuwa lagu daciifsado taag daran aad ahaydeen takhaafuuna an yatakhatafakum annaasu aad ka baqi jirteen gaaladu inay idinkala dafto dadku idin dafaan aad ka baqi jirteen oo markaasi fa aawaakum wa ayadakum binasri allah intuu idin dumay oo idinku xoojiye gargaarkiisii idinku xoojiye weeyaan في سورة آل عمران الله وحولي لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذنكو تاقدرا أي إلهي بدر إذنكو حوجيه ويا markaasuu allah wuxuu yidhi muxuu yacni sarcigaa sidaa u sameeyo saxaabada oo u badiyey oo nebiga oo ugu xoojiyey oo awoodda oo u siiyey liyaqiida bihim alkufaar liyaqiida laamtaasi waxay ku tacalluqaysaa ficil meesha ka go'an ayaan ku xidhaynaa facala allahu dalika arrinkaas buu rabbi sameeyey kaarahum allaahu waqawaahum saxaabadii buu farabadiyey wuuna xoojiyey muxuu sidaa u yeelay liyaqiida inuu carogeliyo bihim saxaabadii alkufaara gaalada inuu ku carogeliyo darteed buu sidaa u yeelay gaalada inay ku caroodaan ay ka caroodaan nabi muxamed iyo asxaabtiisa darteed inuu gaalada carogeliyo buu rabbi sidaa u yeelay weyaan walidaalika aayadan ibnu kaiir raximahullahu markuu sharxo wuxuu leeyahay ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة قال لأنهم يغيظونهم ومن غاذ الصحابة فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء على ذلك ساسو أرني آيضا وحوليه إمام مالك بأرني ابن كثير وحوليه إمام مالك وحكلا دحبحي آيضا istinbaaday oo ka soo qaatay xukumka uu kala baxay in qolada shiicada raafidada la yidhaahdo oo alimaamiya alisna cashariya kuwa la yidhaahdo wey inay gaalo yihiin buu ka qaatay oysan muslin ahayn raafidadu inay yihiin kufaar inay yihiin sababtuna wuxuu leeyahay waa kuwa u carooda saxaabada nebiga necab raafidadan hadda shiicada waa taqaanaan ee hadda dadka caamada markii yani madfac ay ku tuuraan maxaa la yidhaahdaa israa'iiliyiinta ay ku tuuraan sida xisbullahi kuwa la yidhaahdo ama kuwan iiraaniyiintoo kaleeto iyo waxa lamidkao been ah waxooda dhan waxba ka jirin ay caamada soomaalida la saftaanoo dad mujaahidiina ay ka dhigaan waa dadkaa wey kuwaasaa loo jeeda raafidadaasi inay kufaar yihiin buu qaata sababtu waxa weeye saxaabadii caayaan nin saxaabada nebiga caynayo abubakar iyo cumaray mimbarka ku caayaan khudbo kasta markay istaagaan abubakar iyo cumaray caydooda ilaahay ugu dhowaadaan caaisha radi allahu canha zawji nabiyi sal allahu calayh wasalam nebiga xaaskiisa oo daahira ah ayay caayaan maujeedaa yani waxaa arkaysaa markaad akhrisaan kitaab aad u qiimo badan oo sheekh la yidhaha muxibiddiin alkhatiib uu leeyahay oo la yidhaahdo alkhutuut alcariida kitaabkaas in la akhriya aniga waan dadka waa u dardaarmi lahaa yacni nimanka la yidhaahdo alimaamiya alithna cashariya alraafida cuyuubtooda dhan oo bannaanka soo dhigaya yacni dadaan isku salaadnahay maaha dadaan isku weysannahay maaha markaa fiiriso dadaan xataa isku kitaab qur'aana nahay maaha musxaf faatima la yidhaahday leeyihiin oo u gooniya musxaf faatima la yidhaahday leeyihiin isku xadiid maahin oo bukhaari iyo muslim kitaab la yidhaha alkaafi bay leeyihiin meesha annaga bukhaari iyo muslim noo joogaan mid aan ahaynay leeyihiin salaadda annaga assalaamu calaykum aan uga baxnaa dadka xajiya waad aragteen markaad la xajinayso shiicada sacabaday meeshaan garaacaan bac bac bac bay ku dhuftaan isku aadaan ma ihin ashhadu anna caliya waliyullaahi ay ku darsadaan waa kuwan backroad bay degan yihin soo ma taqaanaan masaajidkooda backroadka ku yaalla soo fiiriya masaajid weynay ku leeyihiin aadaankooda isku aadaan maahin isku weyse maahin masxi bay lugaha waa masaxaan xataa ma dhaqaan yacni ma sameeyaan waxaasoo idin waxaa intaa sii dheer inay saxaabada caayaan ridwaanullaahi calayhim oo abubakar iyo cumar ay u yaqaanaan sanamay qurayshin quraysh laba sanamoy leedahay inay u yaqiineen yay qabaan taasoo kale bay leeyihiin musxafkooda musxaf faatima la yidhaahdaa waa gooni musxaf gooniyow axaadiistooda dhan waxay aalubeydka cid aan ahayn ma raaciyaan halkaasay la aadaan marka noocaas ayuu soo qaatay uu leeyahay saxaabada bay u caroodaan sidaa darteed baan ku gaadaysiiye buu leeyahay liannahum yaqiiduunahum waman qaada asaxaabata fahuwa kaafiru lihadihi alaaya gaalada saxaabada qofka u caroodana oo carabgeliya saxaabaduna waa kaafir maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi liyaqiida bihim alkufaar gaalada inuu ku carageliyo ninka u carooda marka yani waxa weeyaan asagana waa kaafir buu leeyahy imaam maalik keligii maahe daa'ifo badan oo ahlucilmiga ah ku raacay sida ibnu kaiir fii tafsiiri uu kusoo guurinaya weeyaan marka yani waxa ay wadaan waxaa layidhaha munaawaraad siyaasiya la yidhaahdaa dadku badanaa ma dareemaan waa riwaayad waxay u dhigaayaan waxaan gaaladay ayaga shiicada hoose ka wada shaqeeyaan dadka ahlu sunnahan inay baabi'iyaan ku talagalaan ciraaq xataa waxyaalaha hadda loo baabi'iye ad ogtihiin liajli alyahuud waa loo baabi'iyey maslaxadda yahuuda maslaxad dhaqaalo waa loo baabi'iyey shiica in meesha lagu beerana waa loo sameeyey waa ogtihiin yani sunniyiinta dhulka haysan jiray laakiin maanta yaa haysto shiica awoodoo dhan iska leh sunniyiintii oo dhanba kabti baa lagu wada sameeyey marka imaamu maalik raximahullah wuu gaalaysiiyaa nimankaas raafidada la yidhaahdo a'imo fara badanna way gaalaysiiyaan weeyaan wacad allaahu aladiina aamanuu wacad allaahu allah wuu ballan qaaday aladiina mu'miniintii aamanuu allah rumeeyey ee rusushiisa wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyena allah wuu u ballanqaaday oo minhum mu'miniintii ah makfiratan dembidhaafuu u ballanqaaday oo dunuubtooda loo dhaafo wa ajran hawaab oo maarata cadiiman weyna allah subxaanau watacaala wuu u ballanqaaday weyan walidaalika ibnu kaiir raximahullah wuxuu leeyahay markuu saxaabada ka warramayo wa kullu man iqtafaa athara asaxaabati fahuwa fii xukmihim cid kasta oo saxaabada raadkoodii raacdo oo ku dayato ayaga xukumkoodu kaloo qaadanaya saxaabadoo lacaayo waa nifaaq iyo sandaqawo nebigeenna saxaabada kuwoodii soo horreeyey oo horay u soo ama muhaajiriinta ahaa ama beder ka qayb galay kuwa gadaal ka yimid inay wax ka sheegaan uma ogolaan jirin xataa oo saxaabada dhexdeediia uma ogolaan jirin xadiidka bukhaari muslim ku sugan xadiid abi hurayra nebigu wuxuu yidhi laa tasubuu asxaabii war asxaabtayda ha caayina waxna ha ka sheegina fawalladii nafsii biyadihi allihii naftayda ay gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartay low anna axadakum anfaqa mila uxudin dahaba maa balaqa mudda axadikum walaa nasiifahu allihii naftayda ee gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartaye kii mid idinka mid idinka midihi hadduu sadaqaysto buurta uxud la yidhaahdo oo dahaba hadduu sadaqaysto ma gaarayo saxaabada suusko afar loo qaybiyo madaalka bahalka la yidhaahdo meel ka midihii oo sadaqaystay wallaahiisan gaari karin bal madaalka nuskiisayna gaari karinin buu leeyahay marka saxaabada ridwaanullaahi calayhim aad iyo aad in layskaga ilaaliyo ayaa la rabaa sida ibnu kaiir uu leeyahay cidda saxaabada raacday waa dadka ahluxadiidka wey dadka ahluxadiidka zaman kastana way joogaan mana ka dhammaadaan in aad la yskaga ilaaliyo oo aana dadka ahluxadiidka wax laga sheegin maxaa yeele waa ariiqadoodii oo saxaabadii waxay wadaan sunnadii nebiga ay xambaarsan yihiin sunnadii nebiga ayay xambaarsan yihin dadka ahluxadiidka la yidhaahdo zaman kastana waa ay joogaan wey walidaalika imaamu axmed raximahullahu markii nin baa ahlu xadiidka wax ka sheegoo yidhi innahum qowmu suu waa dad xun buu yidhi markaasuu fadhiga ka istaago maradii jaftou yidhi zindiiqun zindiiqun zindiiq yacni kaa waa munaafiq buu yidhi waa munaafiq wey marka in la jeclaado dadka ahluxadiidka zaman kasta ha joogaan baa la rabaa waa diin wey sida saxaabada jacaylkooda uu diin u yahay nacaybkoodana nifaaq uu u yahay ayaa dadka ahluxadiidkana xurmadaas ay leeyihiin zaman kastana kama dhammaadaana way jirayaan siduu nebigu noo sheegay laa tasaalu طaa'ifatun min ummatii aahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa ya'tiya amru ullah xadiidkaas uu nebigu leeyahay daa'ifadaasi waxay culummadu ku fasiraan ahluxadiidka inay yihiin lagama waayo weligood way jirayaan wey adduunka uu ka dhammaado haba yaraadan hadday doonaan marka zaman kastana waa ay joogaan weeyaan hada wabillahi tawfiiq sala allah wasalam cala nabiyina maxamedin ali sabi slm